wasiirka wasaaradda xanaanada xoolaha dhirta iyo daaqa jubbaland oo ay wehelinayaan xubno kale ayaa kormeeray maxjirka xoolaha ee degmada kismaayo maxjirka xoolaha degmada kismaayo ayaa waxaa lagu hayaa laba kun oo neef oo lo ah kuwaas oo la filaya in loo dhoofiyo waddanka cumaan wasiirka wasaaradda xanaanada xoolaha dhirta iyo daaqa jubbaland maxamed nuur cali ayaa waxa uu ka warbixiyey kormeerka ay maanta ku tageen maxjirka xoolaha ee degmada kismaayo halkan maanta waxaan u joognaa kormeer shaqo oo anugu kuurgalayno habsame u socodka howlaha maxjarka uu wado iyo dhoofinta xoolaha oo socda run ahaantii halkan waxaan kusoo aragnay xoolo aada u tiro badan oo runtii sidii loogu talagalay loo naaxiyey miisaankooduna taqriiban afar boqol ilaa saddex boqol konton ayay gaarayeen run ahaantiina dhawartooda haddaad fiirisaanna waad waad ka dareemi kartaan jubbaland waxay gaar la tahay xoolaha guud ahaan gaar ahaan lo-da sidaa daraaddeed waxay diyaar u nahay ka wasaarad ahaan iyo ka maxjar ahaanba in aan dhoofino xoolo ka filan wadamada khaliijka carabta iyo wadamada kale adduunyada dhan waxaan u diyaar garoobaynaa markii hore waxaan dhibaatada ugu badan ka jirtay ahayd carafka xoolaha iyo cawska la siiyo hadda wasaaraddu ayadoo kaashanayso hay-adaha bartnark la ah waxay bilowday inay run ahaantii soo saarto calafka xoolaha oo hadda maanta saad ujeedaan xoolahan intaa la eg ay alfiyeen beeraleydii soo saaray calafkii wasaaraddu ay qaybisay iyo hay-adaha saaxiibada la ah waxaan rajaynaynaa calaf ku filan oo runtii mustaqbalka xoolaha lagu naaxin doono maxjarkan ku filan inaan samayn doono qorshayaasha kale wasaaraddu ay wado waxaa ka mid ah maadaama maxjarka uu adeegyo badan uu bixin doono in beero waaweyn oo maxjarka u adeega keliya aan samayn doono insha allah qorshayaashaasna waan guddoomiyahan waa ka wada hadalnay wasaaradduna qorshayaashaas way wadaa waxaa naga go-an mar kastaba dadka soomaaliyeed ee xooladeyda ah in xoolahooda ay suuq u helaan say ugu faa'iidaysan lahayn khayraadka oo dhaymanka madow aan dhahno